madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta daafuray ololaha tallaalka carruurta aan helin dhammaystirka tallaalka joogtada ah ee sannadihii lasoo dhaafay ololaha cusub ayaa ujeedkiisu yahay kor u qaadidda tirada carruurta ka yar shanta sano ee markaasi loo dhammaystirin tallaalka joogtada ah ee looga hortegayo xanuunada ku dhaca carruurta daafurka ayaa waxaa markaasi ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ismaaciil axmed garas howlwadeennada wasaaradda iyo hay-adaha bahwadaagta la ah ee ka shaqeeya caafimaadka oo ay markaasi ka mid tahay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sidoo kale hay-adda caruurta adduunka ee unisef madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa ka hadlay daafurka tallaalka iyo faa'iidada uu u leeyahay carruurta arrinta tallaalku waa wiqaaya waa ka hortag in xanuunada weliba waan garanayaa anu ilmaha yararka markaa annagu baanaan heli jirin tanada daroomiska laakiin tallaaladii banaga siin jiray gacanta iyo carruurtu markaa dhibaatada soomaaliya haysta waxay tahay hadda ka hor baa magaalooyinka la keenaya qofkan wuxuu u qaadanayaaba diiniyan inay ku tahay dhibaataba ilmahan waxbaa la tallaaliyo waa laga hortegi waxay ka odhanayaan maqadarta ilaahay baa la diini masakan iyo dabayl baa ku dhacday iyo arrintan tallaalku waa shay diiniyan iyo caqliyan iyo barasho ahaan iyo intaba ilmaha waxtaro ah waayo cudurro badan oo ama jadeecada ha noqoto ama dabaysha ha noqoto ama yani wax badana waxaa jira tallaalkan uu dawo ka yahay sida ay hadda noo sheegay prestationkoodina waxaa ka mid ahaa in intii covidka uu dhacay gaab uu dhacay tallaaladii ilan waxaa la diidanaa mujtamaca isdhexgalkiisa in arrintii ay noqoto isu keenistooda wax badan laga cararayo taasina waxay keenaysaa markaa ilmihii yaryaalaa inay waayaan fursadii shalay waqaayiga oo ahayd ee kahortaga oo ahayd wax loogu qaban jira waxaa muhiima markaa oo golaha wasiirada iyo hay-adaha caafimaadka iyo mujtamacaba in la wacigeliyo ay u baahanta qof waliba uu gaarsiiyo dadka tallaalku macnaha uu u samaynayo mujtamaca ilmaha yaryarkii waa dhigga unuga reernimo iyo ilmanimo iyo bay-ada mujtamaca soo koridooda iyo salka mujtamaca oo carruurta yararka haddii iyaga markaa aan waxba ka qaban weynoon waxay u baahnaayeen waan hagranaynaa waa hagrash taa markaa qof kastoo naga mid waxaa la rabaa inuu dadka ku wacyigeliyo oo qof walba uu qoyskiisa ka bilaabo wacyigelinta iyo ka hadalka iyo in lagu dhiiriyo taasaa u baahan marka iyada lafteeda in tiimka qaadaya laftirkooda in la yidhaahdo waa laidinkula xisaabtamayaa iyaga laftooda la isu diro hal arrin oo ay been ka sheegaan inayna ji ilaahumaa hadday la diido dadka si kaloo loola hadlaa la helaya laakiin ha soo celiyeen ama in intii la daadiyo la tuujiyo sida si aan garanayo deegaanada qaarkood loo samaynayay foomkiina la buuxiyo la intaasaa soo tallaalay waa caqabada ugu badan tallaalka qabsanaysa wasaaradda iyo hay-adahan kale caawinayana inay ka ilaaliyaan storageka waxaa lagu kaydinayaa inuu leeyahay sidii loogu talagalay hadduu kan halaabo damagku geysanaya iyo dhibaatadu sii geysanaya ka badnaanay markaa balhooyooyinka hala wacyigeliyo ha u sheegeen ilmahan sidii loo tallaali lahaa iyo isagoo qayb qaadan lahaa waa mahadsantiin